waxaa xalay lagu soo gebagabeeyey wareeggii u dambeeyey ee tartankii quraanka kariimka ah ee caalamiga ahaa ee ka socday magaalada lanham ee gobolka maryland ee dalkan maraykanka waxaana ka qaybgelaya shan iyo labaatan dhalinyaro ah oo ka kala yimid labaatan dal oo caalamka ka mida tartankan oo ay ka qaybgelayaan shan iyo labaatan dhalinyaro ah oo ka kala yimid labaatan dal oo caalamka ka mid ah ayaa khamiistii waxuu ka furmay masjidka turkida ee diyanet center ee gobolka maryland oo martigeliyey haddaba wariyaha v o a cabduqaadir maxamed mursal samakaab oo tegey halka tartankan lagu soo gebagabeeyey ayaa waraysi la yeeshay sheekh cabdinaasir maxamed faarax oo madax ka ah xarunta tibyaan ee tartankan soo qabanqaabisay waxaana uu marka hore weydiiyey bal inuu uga waramo sida ay wax ku socdaan maasha allah dad badan baa ka soo qaybgalay xafladda arday badan oo adduunka kala socotaa ku tartamay munaafaso ama tartan aad u adag baa maanta ka dhacay tartankii maanta waa soo gebagabaynay wuxuu bilowday xafladdu waxay bilaabatay maalinka khamiista ah jimcadiina waxaa bilaabatay musaabaqadii maanto sabtigana waa labada gelinba waxaa dhacday maaragtay musaabaqadii tomorow ama beriina insha allah waxay noqonaysaa maalinkii u dambeysay oo xafladda oo lagu dhawaaqi lahaa nataa'ijta iyo dadka guulaystay waxaad sheegtay in la soo gebagabeeyey tartankii qur-aanka kariimka ee dhallinyarada gelaysa oo dhan tartamada ay galeen marka welina natiijadii lama sheegin marka maxaa natiijada loo sheegi waaya natiijada waxaa la sheegaya waqti baa loogu talagalay berri baa la sheegaya insha allah hal waqti baa la iclaaminaya oo markii xafladda maaragtay iyo kaloosinka la samaynayo markaasaa natiijada lagu dhawaaqaya sababta waxaa weeye lajna taxkiimka maadaama ay hadda musaabaqada dhammeeyeen inay fariistaan oo waxa weeye ay maaragtay go-aamiyaan cidda maaragtay kaalmaha hore gelaysa bay u baahan yihiin marka berri bay noqon doontaa ilahay idinkiis inay ku dhawaaqaan nataa'ijta oo axada insha allah marka tartankii saddexda beriyo uu socday maadaama markii ugu horreysay oo tartan noocan aad qabataan uu ahaa maxaa idinkaga baxay oo aad ka barteen wallahi wax weyn baa nooga baxay waxaa nooga baxay waxaan ogaanay dadku muslimiinta ah weliba ee ku nool maraykanka inay u baahnaayeen in maaragtay ruuxdooda la nooleeyo oo loo qabto tartamo xagga maaragtay qur-aanka iyo diinta ku saabsan marka dadkii aad bay u yimaadeen aad bay u farxeen aad bay u hambalyeeyeen waa maaragtay waa la soo buuxiyey qaacadii marka waxaanu yacni ka ka faa'iidnay musaabaqadan in dadku maaragtay ay diyaar u yihiin wixii maaragtay wanaaga oo diintooda iyo maaragtay caqiidadooda iyo qur-aankooda ku saabsan ciddii noolaynaysa inay garab u yihiin marka aad bay noo dhiirigeliyeen waana ku farxeen waxayna noo sheegeen inayna garab taagan yihiin insha allah
hadda dad ka kala yimid caalamka ayaa ka qayb galaya tartanka marka aad fiirisana soomaali waddamo kale matalaysa ayaan arkaynay marka soomaali soomaali matalaysa tartanka muusan kumaynan arkin intii uu socday marka maxaa keenay in soomaali soomaali matalaysa aysan tartanka ku jirin waa su-aal fiican walaal waxaad ogtahay horta meeshaan joogno maraykanka wadamada caalamka waxaan u dirnay muxuu ahaa invitation oo aan maaragtay ka dalbanayno safaaradahooda inay muxuu aha u ogolaadaan ardayga inuu ka qayb galo tartankan marka wadamo fara badan oo ilaa toddobaatan waddan baan u dirnay wadamada qaarkood marka ballamihii safaaradaha baa dheeraaday maadaama uu corona iska jiro marka waddanka soomaaliya waan u dirnay laba arday bay soo sharaxeen safaaraddii bay tageen weliba nairobi bay yimaadeen marka ballantii baa dib u dhacday oo waxay dhaheen ballan ka horaysa maaragtay musaabaqada kabacdi mar wakhti ku beegan bay dhaheen baan ka dhigaynaa marka way u suurtogeli wade laakiin waxaa faa'iide ah oo iyaduna sharaf ah in dad soomaali ah oo waddamo ilaa shan lix gaaraya matalaya ay tartan ka soo qayb galeen oo dadkii u badnaay oo tartanka ka qayb galay waxaa la oran karaa oo waddan ka socda soomaali bay ahaayeen
maxaad kala kulanteen marka waalidiinta dhalay ee dadka tartanka ka qayb galaya wallaahi waxaan kala kulannay maaragtay inay dad faraxsan yihiinoo aad ay ugu farxeen sababta waxaa weeye ilmahoodii ay dhaleen oo ay dhici karto marar fara badan inay maaragtay meel ay geeyaan iyo tartamo ay ka qayb galaan ay u la-aayeen bay waxay maaragtay arkeen tartan dad adduunka kala socda ay ku tartamayaan bay ilmahoodii yimaadeen marka waalidku aad bay u faraxsan yihiin oo waxaweye wejigooda farxad baa ka muuqata way noo hambalyeynayaan waxay leeyihiin insha allah sii wada garabkiinaan taagannahay arrintaanu isbeddel bay ku keenaysaa muxuu ahaa carruurta iyo dadka muxuu ahaa adduunka ku nool ee khaasatan dadka soomaalida waa mahadsantaha
kaasina wuxuu ahaa sheekh cabdinaasir maxamed faarax oo u waramayey wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed mursal samakaab